habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeeda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa habeen axad ah oo ay isniin soo gelayso bisha oktoobarna waa lix iyo toban sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya daare ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda waxaa ka mida qaar ka mid tirsan haweenka u tartamayey xubinimada aqalka sare ee soomaaliya oo ka cabanaya cadaaladdarro ay sheegeen inay kala kulmeen hannaanka doorashada
sidii sharuucda ay sheegayso waxay ahayd gabdhaha in gabdha lala tartansiiyo sagaal cod baa lagaigaga bedshay laakiin ma aha doorasho aan ku qanacsanahay waxaa la ila tartansiiyey nin xildhibaan hore ahaa oo dhabdheer la yidhaahdo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan soomaali qaxooti ah oo gaaraysa boqol iyo konton qoys oo dhowaan laga soo celiyey xeryaha dhadhaab oo ku dhibaataysan degmada beled xaawo ee gobolka gedo aad baan u liidanaa ilaahay xaggii kama liidano oo dad muslim oo ilaahaygiisii aaminsan baan nahay laakiin dhibaato gaan badan oo la koobi karin oo maaragta xag walba leh oo hoy leh oo biyo la'aan leh oo ceesh la'aan iyo caafimaad la'aan leh baana haysata ma garan sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka tirsan ehelada waalidiinta dad la sheegay inay xuduudda gobolka bakool iyo itoobiya ay ka qayb qaateen ciidamada booliska ah ee ismaamulka soomaalida ee itoobiya oo iyaguna cabashadooda soo jeediyey barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
maleeshiyaadka mucaaradka suuriya ee uu turkigu taageero ayaa ka qabsaday kooxda daacish magaalada aadka muhiimka u ah ee daabiq xilli maraykanka iyo xulafadiisa reer yurub ay shir ku saabsan colaadda suuriya ku yeelanayaan magaalada london daabiq oo ah magaalo toban kilomitir u jirta xuduudda turkiga ayaa muslimiinta sunniga ay aaminsan yihiin inay tahay halka uu ka dhici doono dagaalka ugu dambeeya ee adduunka ku dhex mari doona muslimiinta iyo masiixiyiinta howlgalka lagu qabtay magaaladan ayaa waxaa si lama filaan ah u bilaabay turkiga afar iyo labaatankii bishii agost maalmo yar kadib markii ay kooxda daacish weerartay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada gazianteb halkaas oo ay ku dhinteen koob iyo konton ruux dhanka kalena xokayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ku sugan magaalada london halkaas oo uu wadahadallo ku saabsan dhammaynta colaadda suuriya uu kula leeyahay madax ka tirsan midowda yurub
qaramada midoobey ayaa sheegay in dad gaadhaya saddex boqol iyo toddobaatan kun oo qaxoonti oo isugu jira kuwo qaxoontinimo u diiwaan gashanaa iyo kuwo aan weli la diiwaan gelin ay dib ugu laabteen dalka afghanistan sanadkan gudihiisa waxaanay qaxoontigaasi ka tegeen dalka bakistan xafiiska gargaarka biniaadaminimada ee qaramada midoobey ayaa sheegay in toddobaadkii ugu dambeeyey ay xuduudaha bakistan iyo afghanistan ay ka gudbeen dad lagu qiyaasay laba iyo konton kun oo qof kuwaasoo u dhashay dalka afghanistan taasi oo noqonayso tiradii ugu ballaadhnayd ee hal toddobaad gudihii ka tallowda xuduudka u dhexeeya labadaasi dal tan iyo labadii kun iyo sagaalkii arrimaha xilligan sababa in qaxoontiga reer afghanistan ay dalkooga dib ugu laabtaan ayaa ah tallaabooyin cusub oo dhinaca ammaanka ay u qaaday xukuumadda bakistan kuwaasi oo ay ka mid yihiin dalkugal laga rabo dadka doonaya inay usoo gudbaan dalkaasi bakistan oo ay ku noolaadaan kaadharhka qaxootiga oo waktigoodu aad loo koobay oo wakhti kooban ku dhacaya booliska oo howlgallo joogta ah sameeya islamarkaana dad tiro badan xabsiyada u taxaaba ciidamada cirka ee dalka ciraaq ayaa ku daadiyey magaalada mowsul warqado ay shacabka magaalada ugu digayaan howlgal milatari oo la filayo in kooxda daacish loogaga saaro magaalada warqadahan ay diyaaradaha korka ugu soo daadiyeen magaalada ayaa imanaya saacado yar kadib markii ay madaafiic ku garaaceen ciidamada ciraaq iyo xoogaga kurdiyiinta halkaasi dadka ayaa ku wareersan in tani ay ka dhigan tahay bilowga howlgalka mowsul iyo in kale bayaan uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka kurdiyiinta ciraaq mascuud barzani ayuu ku sheegay in howlgalka xoreynta magaalada mowsul uu bilowday laakiin daqiiqado yar kadib ayaa hadalkaas ka duwan waxaa soo saaray ergeyga gaarka ah ee madaxweyne obama u qaabilsan isbahaysiga la dagaalanka kooxda daacish bred magog kaasoo ku sheegay in weerarka magaalada mowsul uusan bilaaban waxa kale uu sheegay in uu howlgalka mowsul uu bilaaban doono keliya marka ay dowladda ciraaq bixiso amarka ugu dambeeya ee ogolaashaha
kuuriyada koonfureed ayaa si adag u cambaaraysay iskudaygii ugu dambeeyey ee kuuriyada waqooyi ay rabtay inay ku tijaabiso gantaalaheeda nuyukliyerka ee kala duwan war ka soo baxay ee taliska ciidamada ee kuuriyada koonfureed ayaa lagu sheegay in iskudayga tijaabadaasi ay ahayd mid xadgudub ku ah qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay islamarkaana ay tahay tallaabo sharci darro ah oo daandaansiya milatariga dalka maraykanka ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay isku dayday inay tijaabiso gantaaladeeda riddada dhexe maalintii sabtidii hase ahaatee iskudaygaasi uu fashilmay
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaas aad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilowno cadaado maamulka galmudug ayaa noqonaya maamul goboleedkii ugu horreeyey ee si buuxda u soo doortay xubnaha ku mateli doona aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya baarlamaanka galmudug ayaa maanta magaalada cadaado ku dhammaystiray doorashada siddeedda xubnood ee mateli doonta maamulka oo shalay qaar ka mid ah la doortay doorashadan oo muddo laba maalmood ah socotay ayaa waxaa labada kursi ee u dambeysay ku kala guulaystay mudanayaasha kale ah cabdiwaaxid cilmi goonjeex iyo abuukar axmed xaashi laba ka mid ah xubnaha la doortay waa gabdho taasoo ka dhigan in maamulka galmudug uu buuxiyey shuruuddii qoondada dumarka ee soddon boqolkiiba laakiin waxaa jira qaar ka mid ah haweenkii u tartamay aqalka sare oo ka cabanaya cadaalad darro iyo madmadow ay sheegeen in wax lagu soo doortay haweenkaasi waxaa ka mid ah luul maxamed sheekh oo la tartantay cabdi axmed dhuxulow dhegdheer oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya luul oo idaacadda la soo xiriirtay ayaa waxay u warantay waryaheena caashe ibraahim caashe cuud sidii shuruucda ay sheegaysay waxay ahayd gabdhaha in gabdho lala tartansiiyo cabashadeenna intaysan doorashada dhicin guddiga doorashooyinka waa u gudbinay waxay yidhaahdeen waan la hadalnay maamulka waa la bedelahayaa annagoo filayna in wax la bedelo ayaa haddana waxaa noogu soo xigtay si lama filaana in naloo yidraahdo doorashadii lagalahayaa maalintii sabtida waana lala daga waa la ila dagaalay dhowr dhinac baa la igala dagaalay nasiib wanaag pointska aan keenay dadka ila dagaalamay isma yeelanin dagaal cod baa la iiga badshay laakiin ma aha doorasho aan ku qanacsanahay yaa lagula tartansiiyey waxaa la ila tartansiiyey nin xildhibaan hore ahaa oo dhagdheer la yidhaahdo waa garta marka doorashada intaysan natiijadu soo bixin markii hore ma ka hadashay in qaabkan wax loo wadaada ku qanacsaneen mise markii natiijada soo baxday ayaa saluugku galay oo halkaasay cabashadaadu ka bilaabatay maya maya ka hor baan cabashadayda u gudbiyey guddiga doorashooyinka maalinta arbacada ahayd waxaa magaalada cadaado yimid guddoomiyaha urur guddiga doorashooyinka cumar dhegeey waan u gudbiyey cabashadayda wuu la hadlay madaxweynaha iyo maamulka guddiga doorashooyinka ee heer goboleed asagoo dhahaya oo anigoo jooga maamul saan doorasho ma lagu geli karo lagumana suubin karo intaa asagoo ku amar ku baxshay ayaa haddana si juujuuba oo degdeg ah maalintii sabtida ahayd doorashadii lagu qabtay marka haddii hadda natiijadii ay soo baxday sidaad sheegtay nin lagula tartansiiyey marka sidaadaba waxaad diidaneyd miya in uu ninkugula tartamo xilkaasi aada rabtay nin inuu ila tartamo shirka madaxweyneyaashii madasha ay saxiixeen kumada aysan jirin in nin iyo naag ay la tartamaan maamulkiina wuxuu ku andacooday annaga afar gabdhood inay tartanto oo ay laba ka soo baxdo ayaa nala aan ku heshiinay labadiina waan soo saarnay laakiin saa heshiiskana ma ahayn wadahadalkana ma ahayn waxay ahayd jufo kasta in gooni loo bixiyo kursiga gabdhaha laakiin jufooyinka qaar luul nin iyo qof haweena way tartameen haddana qof dumara inay badiso way dhacday oo sida hadda annaga aanu ku hayno diiwaanka kuwo kalaa jira oo weliba dumarkii ay badiyeen marka marka soo ma dhici karto waa halkiis waa halkiis halka kiisna dee sid lagu kala badiyey ma rabo in aan aan ka hadlo kolleyda wax fiican meeshan kama aysan dhicin sideed bood doorashaa ka dhacday saddex ka mida raggii soo istaagay waxay yidhaahdeen waan tanasulnay wax tabasul la yidhaahdo doorasho laguma tago meeshan waxa ka dhacay waxaa waaye dad dooran ha la doorto doorasho xaqana kama dhicin soomaalina waa og tahay waxa keliya oo aan ka dardaarmayo maamul goboleedyada hadda dhiman oo ay ka mid yihiin jubbaland koonfur galbeed waaba fiican yihiin iyo puntland in ay iska ilaaliyaan ama laga hortago tartankan ragga gabdhaha lala gelinhayo tartan saxa ma aha tartan feer ma aha nin kasta wuxuu gabar isugu soo lifaaqay in uu gabadha ka qaado booska uu gabadha ka raayo magaaladan cadaado cidba cid ninba naag baa lagu marxalahayaa mana fiicna luul haddii la la tartamo oo dadkii wax dooranaya haddii ay raggii qaataan maxaa ku jaban soo dadka eh, iyagu ma laha eh, rabitaanka soo iyagu ma leh ma aysan ma ay ma aysan qaadan ragga ma aysan qaadin dhaqaalaa la igu fallisay ee, ee, xoog awood ee, xisbiyeed baa la igu fallisay laba xisbi baa isugu kay tagtay ma rabo inaan magacaabo way la- waa la ogyahay saasay tahayna waxaan aaminsanahay inaan raayey maxaa yeelay qof ay laba xisbi isugu tagtay oo dhaqaale la isugu tegay oo haddana soddon iyo lix dhibcooda soo gaartay i am a winner ma aanan khasaarin waan raayey laakiin luul dhinacaagaba dadka een, kharashka lagu tuhmaya ku jirtaay haddii kharash meesha uu jiray qudhaada kharash waad adeegsan kartay soo ma qarashka aniga la ii adeegsaday qarash caadiya ma uusan ahayn qarash khayr caadiyahow ahaa qarash aan kusoo talagalay ma ahayn doorashada iyo wixii dhanna waxay igu timid muddo ku- ku- ku siman toban cisho horey baa annaga qof u kandideed garaynay qofki kandideedka qabiilkaygu ahaabaa laga reebay markaasaan waxaan kusoo dhacnay meel cidlo ah u talagal iima ahayn aqalka hoosaan ku socday waxaan ku qasbanaaday in aan aqalka sare isu sharafo markii baakiim oo meeshii ka soo baxay qabiilkayga in muddo ahba luul een, dumarku waxay aada ugu ololeynayeen in ay eh, kooto ku yeeshaan een, siyaasadda dalka iyo qeybaha kala duwan ee maamulka dalka mar haddii hadda dumarkiina ay bilaabeen haddii inta tartan la galay marka een, tartankii ay kusoo bixi waayaan looma dhama inay yidhaahdaan soo ma muuqato inaad haddana een, arrimihii aad weligiin ka caban jirteen dumar ahaan aad qeyb ka noqonaysaan haddana oo looma dhamadii aad kusoo biirteen wa- walaal loo dhama dhama ma aanan oran waxaan ku idhi nidaamka sharciga ahaa oo ay ahayd gabar iyo gabar inay isla tartamaan looma raacin taa waaye aniga midda aan ku doodahayo maxaad marka tartanka u gashay ood uga joogi weyda markii hore marka nin lagula tartansiiyey tartanka had- haddaan ka joogana waxba ma aanan xalliyeen maxaa yeelay laba gabdhood oo dooran baa la doortay labada qof from the beginning ayaan ogeyn in ay doornaayeen
luul maxamed sheikh oo u waramaysay wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud halka aad kala socoteenna waa v o a
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waxaa deegaanka beled xaawo ku dhibaataysan ku dhowaad boqol iyo konton qoys oo soomaali qaxoonti ah oo dhowaanta dib uga noqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dadkan ayaa codsanaya in mar kale dib loogu celiyo xeryihii ay kasoo tegeen kadib markii ay nolosha ku adkaatay sida ay sheegeen dadkani oo la xidhiidhay wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire waxa ay uga warameen xaaladda ay haatan ku sugan yihiin waan idaada si oo la soo xiriirnay dhibaato jirta oo meesha lagu haystaan ula soo xiriirnay annaga waxaan ahayn dadkii laga soo qaaday xeryaha dhadhaab baan ahayn magare markii laga soo qaaday adugu lacag boqol iyo labaatan oo qofka la siinayay waxaa lagula soo daadiyey meesha la yidhaaho ee ii sheegeen doobley doobley markaa midna waxaa la yidhi qof walba oo adigu isdabar magare waxay noqotay qof walbaba inuu iskugu karaysto ee waxaan haysaneen baabuurtaa naga soo qaatay ilaa luuqba wixiiba ayagaa naga reebtay magare waa tahay marka idinkaa isdabarteen waxaad tagteen deegaanka luuq iminka waxaad igala hadlaysaa beled xaw maxay tahay waxaad iminka beled xaw aad ka haysaan kolkaan hadda nimid balaxa waa nimid balaxa markaa nimidna wax nala soo hadlay iyo wax naga daba yihin lama arko adigu waxaana la siiyey ka mobeelana la siiyey lacag baa lagu soo shubaa la yidhi Eh, anigu kaar tabalaan watay lix boqol oo dollar baa laigu soo diray qof kale waaba ka- kuwa kale waaba kasii yaraayeen ma garan waa tahay marka lacagta ayaa idiin soo dirayeen waa beled idinkuu soo shubayey waa kuwii un baa nagu soo shubayo oo eh, luuq baa nagu soo shubay anagoo balaxa waan joogna markaa ma garan wax naga daba yihin iyo wax kale toona iyo wax nala hadlay oo dib noola hadlay ma jiraan wax yar oo raashin oo saddex biloodna la yidhi saddex bilood ayaa wax soo qaadanay noor noor shimuuri oo saddex bilood soo qaadanay yaa ilaantiisaan qaadana ma garan waata yuusuf yaa doonaysay inay kaa soo daba hadlaan oy ku soo xiriireen ay ku dhaqaalayaan dalkiinniba dib ugu noqoteen maxaa diidayay inaad dadkii dalka joogay aad dhinac ka gashaan oo aad la noolaataan labaatan iyo lix sano dalkan ka maqnayn meelaan degna maanan aqoon ma wax naga horreeyey mid wixii awoodnayna baabuurtii baa naga soo qaatay waxaan noqonay dad waa ku beri oo baddu kasoo baxaan noqonay ma garan waata hadda xuduudda kenyaad joogtaan beled xawad igala hadlaysaa iyo mandheera meel bannaan ayaad sheegtay inaad daadsantihiin maxay tahay marka nolosha iminkaad ku nooshihiin iyo qaab noocood u sawiri laheed nolosha haddaan ku nool lahay wax laga sheekeyn kara maaha dad badan oo agoona ama mugisi ama mugisia tuuran dadkii banaana iska jiyaalaan wax gurila laguma arag wax hay nagama daayabaan hay-adda un oo tiri waa in caawinayna kol xagga tagtaan annaga wax naga dabiyin ma jiraan ma garan ma waxaad iminka rabtaan inaad kenya aad xuduudda soo gudubtaan oo kenya soo gashaan mise baaqiinu waxa weeye in la gargaar idiin sameeyo lidiin gargaaro
haddii haddaan helayno wax xeriyin u celiyo haddaan helayno waan soo bixlayna hadi waxaan kusoo baxana maayno waxaabaan noqonay nin ceel lagu rabay oo xarig lagala haray ma garan waa ta yaa kaloo yuusuf kula joogo oo dadka kula jooga ka mid ah gabdho fara badan baa ila jooga oo ilaantiis masaakiin oo caruur haysta oo meel u dhawaan oo la hadal gabadhan astaahil maxamed cabdullaahi baa la idhahaa waa ta xaggee joogtaa istaahil xaggee igala soo hadlaysaa dalab xaawo ayaan kaala soo hadlayaa waa tahay maxay tahay walaala dhibaatada iyo aad iila soo hadashay hooyo agoon leeyahaan ahay kuwa ilamid ahaa jiro umule e agoon e maxay ahayde danyar isku imaateen baa noqon waa tahay danyar isku imaatay oo qaxootiga laga keenaa tihin mise danyar deegaankaasi sii joogtaad aheedeen danyar isku imaatay oo qaxootiga laga keenayo dalkii dadki midna la qabsan loo meel cidla la dhaway baan waa tahay meeqa sanaad kenya joogteen idinku qaxooti ku aheedeen kenya waxaan ku ahaa qaxooti afar iyo toban sano waa tahay soomaaliyaad ku noqotay markaad noqotay maxaad aragtay arkade caqli baa la qabsan waaye dhaqaale ma haysan hay-addii soo rartay in caawinadi inay soo midaan lahay bad aleel ku dhacday baan noqday meelaan aadiyey midaan hadda wax ka qabta midna ma joogo ka warra carruurta caafimaadkooda iyo maxaa isbedelay cimilo ahaan idinku cimil ahaan xaalad caafimaad way iska jirtaa caafimaad daro way iska jirtaa waxbarasho ma haystaan carruurtii xaalad caafimaad ma haystaan hoy ma haystaan biyo ma haysano adigu waxaan noqonay nin biyo qaaday xumbo cufka camal dhowr cidlaankaa taagana soo adigu dookaaga ma aheen iyo garashadaada inaad soomaaliya dib ugu noqoto cid ku qasabtay ma jirto maxay tahay adoon sahan tegin waxaad u tagtay soomaaliya dadka ha noqda marka la yidhi shirka ka soo baxay nairobi aan kusoo guuray waayo qof dalka marti ku ah haatanna guur la yidhi hadda waxaan siwaaba iska baalkiya mafaata waa tahay iminka marka maxaa kuu qorshaysan maxaad rabtaa oo v o da la soo xiriirtay ood is leedahay waa lagula qaban karaa hay-adaha samafalka iyo inta wax iga caawin karto muslimiin waxaan u baahana inayna caawiyaan boqol iyo konton qoys camal baa nahay ismadhaatiyo dhasheed baa nahay goob cidlaahan dhooban nahay dalkaas aan imaana asagaa wax qaba u baahan oo dad wax uma imaana naga sii liita anagi waa tahay waad mahadsantay yaa kaloo idinla joogaad ii dhiibaysaa dad badan baa ila joogay la hadal gabadhaan waa tahay ii dhiib walaalle magacaaga iyo meeshaad joogtid walaala belexa waan joogaa waxaa la yidhaahaa faadimo aadan abuukar waa tahay faadimo aadan abuukar bal waxaad iga warantaa qaabka iminkaad u nooshihiin iyo halkaad joogtaan walaala maxay ahayd eeqaa aad baan u liidanaa ilaahay xaggii kama liidana oo dad muslim oo ilaahaygiisii aaminba aaminsan baan nahay laakiin dhibaato gaan badan oo la koobi karin oo maaragta xag walba leh oo hoy leh oo biyo la-aan leh oo ceesh la-aan iyo caafimaad la-aan leh baana haysata ma garad waa tahay adigu qaxootigii soomaaliya ee kenya joogay baad ka mid aheed luuq baad tagteen belexa waad imaateen cid idan gargaartay ama gacan idiin fidisay oo iminka idin ag taagan male miya wax ilaahay uuntay oo na gargaaray ma jirto annagu jeerkaan soo guuraynay dawladda soomaaliya iyo maxay ahayd ee kenya iyo maxay ahayd un waxay ku ballameen in dib loola soo celiyo markaan waddanka imaanayna waxbarasho iyo ma gacanqabad aan ka helna jeerkii saasaa lagula soo baraarujiyey haddaan halkaan imaanayna waxba ilaahay uuntay ma helin ee dawladdanadii wax kama helin hay-adihii waxba kama helin dad bannaan cidlaa tuuran oon hoy haysanin oon maaragta waxa waxay cunaan iyo biyo haysanin oo carruurtooda iyagoo isku da-een baa nahay ma garad
waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxoonti soomaaliya oo tiradooda lagu sheegay boqol iyo konton qoys oo soomaaliya oo dhowaanta ka tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku tabaalaysan meel ka mid ah dalka soomaaliya waxa ay dadkaasi u warramayeen wariyaha v o eda ee maxamed faarax shire waxaana ay u sheegeen in ay dalbanayaan in dib loogu celiyo xeryihii qaxootiga ee dhadhaab waxaanay dadkaasi haatan ku sugan yihiin deegaanka beled xaawo oo ay sheegeen in dhibaato xooglihi ay soo wajahday
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana baydhabo qaar ka mid ah ehelada iyo waalidiinta dad la sheegay in xuduudda gobolka bakool iyo etoobiya ay ka qabqabteen ciidamada booliska ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya dadkan waxa ay ka cabanayaan in dadkaasi si cadaalad darre ah lagu xukumay islamarkaana xabsiyada lagu hayo kulan ka dhacay magaalada baydhabo oo arrintaasi loogaga hadlayay waxaa warbixintan inoogaga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed dactoosh qaar ka mid a ehelada dadka ciidamada liyu booliska ay ka xireen deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa waxa ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin waxay sheegeen in dadkaasi ay ku dayacan yihiin xabsiyo ku yaala ismaamulka soomaalida ethoobiya kuwaasi oo aan helin bay yidhaahdeen garsoor cadaalad ah kulan arrintaasi looga cabanaya ayaa ka dhacay magaalada baydhabo waxaana ka qayb galay qaar ka mid a ehelada dadka ciidamada liyu booliska ay ka xireen deegaano ka tirsan gobolka bakool war adduunyada takaariga lang erinhaan laisku aruursadaayo marane walba ku tirsanayn yani walan adkaysa kormee dowladda koonfur galbeed xasanow xasanow sheedan iyo gudoomiye baarlamaanshe dowladdu may ku codsadaan arrintoyn iyo tilaabadan ku danqadan dadjoon danqadan awlaadan naftiyo i maalsho yaa ilaa hatamiillaka sheega waysagna sinid iyo afar bilooda la rooga antaasi la siin sheegay dad ee noo mogon wallan dulqaada korona mae dadkaana shabaab mahayna shabaab duurka ka jaralanki fada weydiisade haan shabaab mahayna masaakingahayan lan gaarijay roron lan jirmaad e lan hoolaha aroorsadi lan erinshayla jaronano aruri walaagaasna shara muslung i shara gaalameelya dhikaasa male ungeeka dooba mani habon wal unadoha kornoo male inti arkay ma intung lan dulgaadaay qof muslung ayaa aawkay walaan has ku dhii doone has moodii doone lanka mas-uulka ee meelo roogo dowla muslung eba meelanka dhisanta antaasa lakin ku aamusanaay laakiin ini walbahan kunaas adaadahayna dadkii dhammaasho mee wal kale lanku tiragalay inlahayna iyo hataniin edaati ma dulgaadada korno inti una dulgaadadani mindheerkaan hiirtamaw barayni antun ahaada korta ma dulgaadada korna waluna dulgaadada korna mana haayan aqoon-yahanada magaalada baydhabo ayaa ka qayb galay kulanka looga cabanaya dhibaatooyinka haysta dadka laga qabtay deegaano ka tirsan gobolka bakool ee ku jira xabsiyo ku yaala deegaano ka tirsan ismaamulka soomaalida ethoobiya idriis cabdidakhtar oo ah gudoomiyaha jaamacadda abar jubba ayaa arrintaasi ka hadlay cabasho waaye cabashadaas waxay ku saabsan tahay kilinka shanaad ciidamo ka tirsan oo yimid dhulkan ilaa dalandoole dad laga qabtayaa jiro oo tiradooda ay gaarayso qof waay qof saddex qof ayaa xabsigaas ku dhimatay dadka mas-uuliyiinta ugu sarreeyo oo kilanka shanaad uu madaxweynaha oo kilanka shanaad ugu weyn yahay waxaan rabnaa dadkeenna oo sabab la'aan meesha ugu xiran oo ilaa ay hadda maxaa lalahay inay dad meesha ku dhintaan mehe dad aan laga soo daayin hal qof oday toddobaatan jiraa la soo daayay odaygiiyaa noo warramay qiiradaasaa na soo kicisay dhibaatadaasaa jirto waxaan rabnaa soomaali soomaali waaye awalba soomaali shan soomaaliyeedaa la dhihi jiray dad soomaaliyeedaa degan dad muslimiina meeshaas degan dhibaataa ayagana maxaa lalahay haysato annagana dhibaataana haysato laakiin waxaa waaye dadkaas ciidamada liyu booliiska ah waxay dad haweenay wateen ragay wateen culamaa udiinay wateen malaaqii ugu weynaa bakool malaaq afdhuubowlahi xataa waa wateen marka waxaan idiin sheegaynaa dadka meeshaas ku xihan annagay nala dhasheen sabab la'aanayna u xihan yihiin qaarkood waxaa lagu xukumay sidana noo sheegay toban sana waana qaar soddon sanaa lagu xukumay sida la sheegay xukunaaba ku dhacay xukun oo aan maxaa lalahay dadkii aan lahayn maxaa lalahay qof u dooda aysan lahayn abukaato aysan jirin ayaa dadkii la xukumay qaladaa lagu xukumay jigjigay ku xihan yihiin godayay ku xihan yihiin dhammaan kilinka shanaaday ku xihan yihiin waxaan rabnaa mas-uuliyiinta oo maxaa lalahay maamulkaas hayso iyo mas-uuliyiintan koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in dadkaas si degdegahna noogu soo agaasimaha xiriirka gobolada wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed aadan qalile ayaa isna sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka iyo tacdiyada lagu hayo dadka rayidka ee ku nool deegaano ka tirsan gobolka bakool madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ma aragtay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ma aragtay guddoomiyaha baarlamaanka ma aragtay heer ilaaliyaha guud ee ma aragtay soomaaliyeed dhammaan waxgaradka ee maaragtay soomaaliyeed ee gudoomiye ee madaxweynaha koonfur galbeed ee maaragtay shariif xasan sheekh aadan ee ma aragtay madaxweynaha kilinka shanaad dhammaan ummadda soomaaliyeed intii mas-uul ah waxaan ka codsanaynaa dadkaas soomaaliyeed oo dhibaatada ku haysata meesha in si sharaf iyo bani'aadanimo ku jirto in arrintaas waxa laga qabto cabashooyinka dadka gobolka bakool ayaa isoo tarayay muddooyinkii ugu dambeeyey taasi oo ku aadan tacdiyo la sheegay ciidamada liyu booliska inay ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka bakool mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bishan shaqaalaha qaybta warbaahinta ee dalka burkina faso ayaa mar kale shaqo joojin sameeyey taasi oo ay keentay internetka iyo teleefoonada dalkaasi oo inuu khalkhal galo dalkaasi waxa uu leeyahay hal internet oo keliya ama shirkad internetka bixisa laakiin sida uu magaalada ogadogo uu kasoo sheegay uu kasoo waramayo wariyaha v o edu waxaa la sheegayaa in wakhtigii internetka dad gaar ah uu gacanta ku hayeen ee afrika uu sii dhammaanayo maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya siddeed dhibic shan milyan oo dollar ayaa lagu ganaaxay shirkadda onotel oo ah shirkad isgaadhsiineed oo ka dhisan dalka burkina faso onotel waa shirkadda keliya ee dalkaasi ka jirta ganaaxan waxaa lagaga jawaabay shaqo joojin muddo dheer socotay oo ay sameeyeen shaqaalaha shirkaddu shaqo joojintan ayaa keentay in dalku adeeg la-aan ahaado muddo toddobaad ka badan aruna owedra ogo oo ku takhasusay teknolojiga macluumaadka ayaa sheegay in dadku ay quus ka gaadheen adeegga internetka ee maqan comprenez qu'il y a des hommes d'affaires euh, qui ne peuvent pas faire deux heures sans Internet. Euh, S'ils se retrouvent coupés de l'Internet euh, pendant waxa uu sheegay in dad ganacsatay ay goobtiisa iman jireen si ay qandaraasya u saxeexaan waraaqa u dirsadaan hase yeeshee uuna hadda caawin karin waxa uu yidhi dadka dalkan dibaddiisa ku noolay ma malayn karaan in adeegga internetku aanu jirin iska baddaa muddo toddobaad ka badane master aruna ayaa sheegay in dadka qaarkood oo aad ugu baahnaa inay iimayladooda furtaan ay u duuleen magaalada bamako ee dalka dariska ee maali si ay internet u soo isticmaalaan thomas owadra ogo oo cilmi baadhay dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in dhibtu ay ka imanayso in wax hal shirkad ka badani ayna dalka joogin On était coupé euh, des différents contacts et on- on n'a pas pu réaliser. Il y a eu énormément de pertes alors qu'ils payent cela.
dalka oo dhammi waxa uu ka go'an yahay dunida inteeda kale maxaa yeelay waxaa jira hal shirkad oo maamulkii ka xumaaday si xuna shaqaalaheedii ula dhaqmaysa waxa uu sheegay in tani aanay sii socon karin loona baahan yahay in shirkadda la kala jebiyo oo suuq furan la helo burkina faso waxa ay ka mid tahay dalalka afrika ee farakutiriska ah ee hal amaba laba shirkadood oo interneta iska leh sida shirkadda onatel aruna owadra ogo oo khabiir dhinaca tiknolojiga ayaa sharxaya in yaraanta shirkadaha ay laba dhibaato ka imanayaan C'est trop cher l'Internet au Burkina, c'est trop cher, il faut dire. Et ce qui, en en plus de c'est pas trop cher, le débit n'est pas ça, parce que euh, dans le sous-région, nous waxa uu sommes un yidhi peu- waxaan bixinaa lacag badan si aan internet u helno talabaadna waxaan helnaa adeeg internet ah oo aan awood badan lahayn xalka ayaa aruna uu u arkaa in shirkado kale oo la tartama la keeno arrintaas oo hadda socota shirkad faransiis ah ayaa xidhaysa xadhkaheedii fiber optiga aruna ayaa rajaynaya in tallaabadan ay keento in dhibtii xagga internetka ee dalka burkina faso ay dhammaato haddii shirkado kale suuqa ay soo galaan arrintaas oo qiimaha hoos u dhigi karta burkina faso waxay noqon kartaa sida dalalka nigeria mauritius iyo kenya dalalkaas oo dhinaca internetka hormoodka ah toddobaatan boqolkiiba dadka kenya waxay haystaan adeegga internetka iyagoo u isticmaala telefoonadooda gacanta sida laga soo xigtay hay-adda internet world statistics labaatan waddan oo afrika ku yaala ayaa internetka uu dibudhac ka haystaa iyadoo keliya boqolkiiba toban dadku ay galaangalu leeyihiin dalalkani xeebama leh ama kaabayaal dhaqaale ayayna lahayn amaba hal shirkad ayaa internetka maamusha sababtaas darteed dalalka jamhuuriyadda afrikada dhexe malawi burkina faso iyo kuwo kale ayaa dadka internetka adeegsada ay aad u yaryihiin shirkadaha waaweyn dadka hodanka ah iyo dadka qurbaha ka soo noqday ayuunba adeegan awooda haddase habkan waa laga sii baxayaa iyada oo shantii sano ee lasoo dhaafay adeegsiga internetku uu saddex jibaarmay khubarada ayaa sheegay in farriinta u dambaysa ee shirkadaha kelidahi ay tahay farriin laba qaybood ka kooban ta koowaad waa in tartan ay diyaar u noqdaan ta labaadna waa inay ka jawaabaan dalabka macaamiisha labadaas oo laysku daray ayaa ama dhisi kara ama burburin kara mahadsaned maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinay halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku qaadaadhigaynaa baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay ku guulaysteen inay soo saaraan xubnaha aqalka sare galmudug uga mid noqon doonaan baarlamaanka soo socda ee soomaaliya tani waxay ka dambaysay kadib markii muddo wadahadallo iyo dadaallo ay wadeen xubnaha kala gedisan ee maamulka galmudug iyadoo baarlamaanka ay cod u qaadeen qaybtii ugu horraysay ee ka mid noqonaya aqalka sare haddaba sidee bay arrimahani ku soo bilowdeen sidee bayse ku xaqiijin karaan in kootada ama qoondada haweenka loogu talagalay ee baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose ee dhinacyada galmudug uga imaan doona dowladda federaal ee soomaaliya ee soo socota aanay haweenka kootadii loogu talagalay meesha ka bixin iyo waxa u qorshaysan galmudug arrimahaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka aanu ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayo su-aalahaas iyo kuwo kale dhegaystayaashuba uga jawaabi doona gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir isagoo jooga magaalada cadaado ayaana khadka telefoonka kula xiriiray waan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo hawshan sida ay ku soo bilaabatay iyo sida ay ugu guulaysteen ugu dambeyn waxaana uu ku warceliyey aad iyo aad a umahadsantihiin adinka iyo maaragtay dhammaantiinba shaqaalaha v o eda oo idin mahad celina hawsha maaragtay aada u haysaan ummadda soomaaliyeed runtii waa su-aal aada muhiim u ah arrimankan doorashada ee galmudug muddaba doorashooyinka waa ogeedeen oo muddo dhowr bilood ah ayaa maaragtay ayaa lalahaa doorashaa la bilaabayaa oo mar walba xoogaa wax dibdib u dhacayeen alxamdulilah sidii uun gadaal uga soo wadnay annaga iyo guddiga doorashada iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug waxaa noo suurta gashay in aan maanta maalintii khamiista aheyd aan maaragtay hor dhignay maalintii khamiista ayaan dhihi maalinta arbacada inaan hor dhignay baarlamanka dadkii hor keenay oo halkaas qof walba uu musharaxay iyo uu ka hadlay kadibna maanta ayay noo suurta gashay inaan horgeyno baarlamanka dhexdiisa oo lahaa guddi doorasho oo runtii ka tirsan baarlamanka sida de doorashooyinka galmudug horey u taqiinay oo horey usoo martay oo si aad iyo aada u wanaagsan oo ka horeysa dowlad goboleedyada kale ayay runtii isu dooratay muddo hadda laga joogo hal sano iyo bar ku dhowaad laga joogo tii oo kaleete ayaan maantana annagoona cilaan kaga dayayna lahayn oo annaga aan bilownay ayaan ku guuleysanay waxaa mahad iskale needka iyo sida wax loo dooranayo maaragtay aqalka sare iyo aqalka hoose intaba sidaa darteed ayaan doorashada ku bilownay kadibna waxaa noo suurta gashay in aan doorano shan xubnood oo markii hore ahaa kow iyo toban xubnood doorashada ay galeen oo ay meeshaas ka soo baxeen oo dadka ugu badnaa ay heleen shan qofood runtii waana noo suurta gashay ayadoon wax dhibaataa iyo wax kale ayna ka dhicin galmudugna waad ogtihiinoo waa dowlad goboleedka keliya ee aanay ciidamo ajaanib ayna joogin ee ciidamadooda ay maaragtay ay sugayeen ammaanka waana u mahad celinaynaa runtii ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka galmudug waa tahay aad baad mahadsan tahay sida waxaana aad u faahfaahisay arrinkaasi dowlad goboleedyadana qaarkood waxaan filaya puntland sidoo kale inay ka mid tahay dowlad goboleedyada ay ciidamadooda isku tashteen oo aanay ciidamada jaaniba meesha joogin marka gudoomiye baarlamaan dhinaca kale marka aad eegto arrintani muddo ayay dib u dhacday waxaa jirtay in walaac laga muujinayay kootadii ama qoondadii haweenka loo qaybinayay ama loogu talagalay inay xubnaha baarlamaanka aqalka sare aqalka hooseba ay ku yeeshaan walaaceedu uu jiray marka arrintani sidee baad u maarayseen oo aad xal uga gaarteen runtii waa arrin meesha ku jira waaye aqalka sare sidiisaba sideedda xubnood oo la rabay inay kasoo baxaan dowlad goboleedyada waxay ku koobnaayeen lix qofood oo rag ah iyo laba koontadii haweenka ah sida aad ula socotaba ama aad hadda aan u malaynayo inaad ka warqabtaan waxaan hadda soo saarnay qof haweena ayaa soo saarnay inta dhimanna haween ayaa ku jira waxaan aada u rajaynaynaa iyadana in ay gabar kasoo bixi doonto ayaan aada u rajaynaynaa waana ku dadaalaynaa de waxyaabo badan waa iska jiraan oo hadda dadku inta badan maaragta ma wada rabaan gabdho inay la tartamaan laakiin laakiin dowlad goboleedka galmudug waxay aada ugu dadaaleysaa ama baarlamankooda ama xukuumadda waxaan aada rabnaa inaan ugu dadaalno sida aan usoo saari lahayn gabdhaha noogala baahan yahay oo koontada gabdhaha aan maaragtay iska soo dhigi doono banaanka insha allah dibudhacyada waxyaabihii keenayey waa la ogaa waxaa ka mid ahaa iyadoo waktigii loogu talagalay uu aada u yaraa sidoo kalena ay jirtay in qeybaha kala gedisan maamuladuna iyagu aysan sidii la rabay markii horeba ugu diyaar garoobeen inay soo saaraan xubnaha sare ee baarlamaanka hadda aqalkii sare ayaa hawshiisu ay socotaa marka idinku galmudug ahaan maxaa qaab nooceeba aad ugu diyaar garoobeysaan in hadda wakhtigii loogu talagalay ama loo qabtay in lagu soo saaro xubnaha kala gedisan ee baarlamaanka ka mid noqonaya aysan wakhtigii loogu talagalay kadib dhicin mar kale si wadanka dhan waxa uu ku shaqeeyaa hal system oo ayaa ka wada dhexeeya dowladda dhexana waa laho waa la hoos tagaa national communitygana waad og tahay oo qaybo ay ku leeyihiin aada u ballaaran sidii maaragtay doorasho nabada oo xalaal ah ay waddanka soomaaliya uga dhici lahayd wadatashi noocaas oo badan ayaa jira sidii maaragtay laysaga daba keeni lahaa si aan doorashada aanay dib ugu dhicin laakiin galmudug diyaar ayay u tahay ama way u diyaar garaysan yihiin shacabka iyo dowladeeda dowladoodaba waxay u diyaar garaysan yihiin in ay maaragtay si degdega ay usoo saaraan mar kasta oo go-ahayd la yidhaahdo waxaan diyaar u nahay in aan qabano waana u diyaar garaysannahay sida aan haddaba annagoon aan cidna kaga dayan aan noogala horumarin ee aqalka sare si nabadgelyo ah ku bilaabay insha allahna aan jecelnaha inaan ku dhamayno kan kalena haddii fasaxa uu yimaado oo la yidhaahdo maaragtay waa la samayn karaayo waktigiisi waa la jooga haddii la yidhaahdo sidaasoo kaleetan ayadana ayaan u dhaqaajin doonaa insha allah haddii la yidhahdo haddana aqalka sare haddaan kasoo jeesano waxaan bilaabaynaa aqalka hoose waa tahay gudoomiye aad baad umahadsan tahay dhinacii khadadka teleefanada ayaan markan jaleecayno dhegeystayaasha khadka ku jira ayaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste haddaad na maqlayso kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo adigoo magacaagii iyo deegaanka aad joogtid ku bilaabaya bismilah maxamed sheekh muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka galm galmudug waa salaamaya marka hore adiga adiga jamaal aan salaamaya sidaan ognahay gabdhaha adduunyada xilaalka qabta intooda badan waxay kusoo galaan tartan iyo dadaal ay sameeyeen marka maxaa keena marka in la yidhaahdo qoondo hala siiyo hablaha haddii aan la siinina maxaa dhici karaa labada su-aal rabaa inaan ii weydiyo waa tahay waan filayaa inuu ku maqlayo gudoomiyaha laf ahaantiisa aada iyo aad ay umahadsan tahay maxamed sheekh waa kaaga mahad celinayaa su-aashaada runtii waana su-aal dhici karta in mar walba la isweydiiyo koontada gabdhaha waad ogtihiin oo runtii gabdhaha runtii dadaal badan ayay muujiyeen siday ula mid noqon lahaayeen walaalahooda ragga ah oo ay qaybta ay qaadanayeen ay ula qaadan lahaayeen dadaalkii isaga ahaya wuxuu keenay in maaragtay koonto laga siiyo kabacdina hade gabdhihii waa ogtihiin oo waagii hore waxaa laga yaabaa aqoontu inay iska liidato laakiin gabdhihii soomaaliya waxbay barteen jaamacadaha iyo meelaha wax laga barta ayay kasoo wada qalin jibiyeen walaalahooda kaleeto way la tartami karaan sidaasaa waxay keentay in laga dabageeyo raggii markii hore iyagu aqoonta hore u maray in marka dambe gabdhihii maadaama isla soo jaan qaadeen in ay markaan qaybtooda iyaguna ay qaataan taasaa keentay iyo maaragtay doodahooda aad arkaysaan runtii dadaalka badan ay muujinayaan si walaalahooda ay ula qaybsanahayeen dalkooda iyo meel kastaba waa tahay aad baad umahadsan tahay guddoomiye maxamed waan filayan su-aalahaga lagaaga jawaabay wax su-aal kale o aad qabtid waxaa waaye waxaan rabaa waan ku ceshinayaa haddii aan xubnaha boqolkiiba soddon hala siiyo gabdhaha la yidhi haddii aan la siinin maxaa maxaa dhici kara maxaa imaan kara haddii tartankan ay ku guuldareystaan boqolkiiba soddonka ay waayaan ma culeys ka ka baxsan maamulada miyaa imaan kara ama ha noqdo beesha caalamka cid kale oo wax la imaan karta miyaa jirta mase waa go-aan ay maamulka uu leeyahay maamul goboleedyada ay leeyihiin ama ay ay siin karaan ama ay ay ku weyn karaan waa runtiis maxamed sheekh aadaan umaqlayaa runtii koontadan gabdhaha la siinayo ma aha mid dowlad goboleedyada iyo keliya ay iyagu ay wataan ma aha caalamkaa wata national community-ga ayaa ka mid ah maaragtay in gabdhaha koontadooda la bixiyo culeys la isku saaraya way jiraan in gabdhaha laysi siiyo oo laga bixiyo ay saaxiibadooda ragga ah ay la qayb qaataan culeys noocaasa waa jira oo aan maaragtay laga tegi karin gabdhaha marka sidaa darteed ayaa jirta ee ma ahan wax oo maaragtay dowlad goboleedyada keliya ay iyagu alifayaan ma aha waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed waa ku mahad celinaynaa sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay khadadka teleefanada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan kusoo dhawey dhegeysta magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinaysay gudoomiyaha baarlamaanka bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horey waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda waxaa kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug mudane cali gacal mudane waxaan idinku hambalyeynayaa galmudug ahaan sida wanaagsan ee aada doorashada aqalka sare xubnaha idinku geli doona aada ku qabateen su-aasha aan weydiinayaa mudan guddoomiye waxay tahay xubnahan aqalka sare aada u doorateen kalsooni intee leeg ayay shacabka galmudug ku qabi karaan maadaama xubnahani aanay ku iman doorasho dadweyne aad baad guddoomiye umadsanta aada iyo aad ay mahadsan yahay maxamed aadaan maqlayaa codkiisa runtii waa su-aal meesha laakiin wax kasta waxaa lagu beesgareeyaa xaaladda wadanka uu maraayo wadanka waad og tahay in shacabka soomaaliyeed ay inta meel isugu yimaadeen intooda badan ay maaragtay u odeeyaan qofka weli lama gaarin laakiin ujeedada loo socdo ayaa taa ah oo aan maaragtay la ridaynayo soomaaliya oo dhan ay u socoto waktigan waktiga ku xiga in qof kasta oo soomaaliya uu codkiisa dhiibto deegaankiisana uu ku dhiibto sidii lagu gaari lahaa marka wadankan waa ogtihiin dagaal sokeeye oo soo maray nabadgelyo la-aanaa dhowr jeer ka dhacday shacabka dhexdiisa u isdilay sidaa darteed waktigan waktiga ku xiga ayaa la gaari doonaa in qof kastaba codkiisa uu dhiibto marka sidii lagu gaari lahaa ayaa midaan ah taasina waxay keentay maadaama dowlad goboleedyada iyo dowladuhu ay leeyihiin baarlaman baarlamanka ayaa soo doortay hadda waxaan maraynaa xaaladda hadda aan marayno waxay tahay baarlamanka federaalka in ay soo doortaan shacabka soomaaliyeed oo deegaanada ka imaanaya inay doortaan qofka ayaga ay rabaan marka dambeeta ee laga sii gudbo waktiba waktiga ka dambeysana way kasii fiicnaanaysaa xaaladahan kasoo baxnay waad ka warhaysaan waa dhibaatada badneed haddana waxay maraysaa shacabka inay doortaan baarlamankooda inay iyagu ay doortaan marka marka ka dambeysa way kasii fiicnaanaysaa waa tahay e maxamuud aad baad umahadsan tahay adiguna gudoomiyahana waan u mahad celinayaa su-aashaada waxaan filaya in lagaaga jawaabay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiin adiga guddoomiyaha iyo bacda fiyadan waa sidoo kale aad baan kuu salaamayna waan ku mahad celinaynaa ee dhegeysto kale ayaa khadka ku jira isaguna fursad ayaan siinaynaa ee dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga iyo deegaanka joogtada adigoo ku bilaabaya asalaamu calaykum magaciigu waa xasan weyliye waxaan ku soonahay waddanka holland guddoomiye oo ku salaamay sidoo kale waxaan salaamayaa v o eda guddoomiye ma la dhihi karaa maadaama aad maanta soo xusteen goliyaha aqalka sare ee baarlamaanka dadka au soo xulateen ma ahan dad u qalma inay idin matelaan aqalka sare ee soomaaliya maadaama aan la socono in waddanka isbedelayo in loo baahan yahay dad aqoon-yahana dhalinyaraha adinkana aad keenteen dad hore loogu soo daayo siyaasadooda iyo hogaamiye kooxeedyo adinka oo heli kara dhalinyaro aqoon-yahana na keentaan waa tahay waa su-aal dad badan ay isweydiin karaan aad aad aad iyo aad umahadsan yahay runtii ee dhalinyarada waxaa waktigeediyaa la joogaa oo ay fursadda heli lahaayeen runtii tani waxa weeye naftirkeeda horkac oo hore loo kacay waaye aqalka sare wuxuu u baahan yahay dad waaye aragnimo leh dad yaqaana wadanka dad yaqaana wadamada dibadda dad yaqaana kaljarka ee wadanka uu leeyahay dad yaqaano oo ka jaan qaadi kara xaaladaha wadanka la socon kara ayaa aqalka sare loogu talagalay sideedaba laakiin baarlamanka aqalka hoose waxaa soo geli doona dhalinyaro aad u badan ayaa soo geli doona oo mustaqbalka ayaguna geli doona aqalka sare geli doona oo taariikhda ummadan iyo maaragtay iyo xaaladaha wadanka uu ku sugan yahay iyo cidda ku xiran wadankan oo la doonayo in wax la gaarsiiyo ama lagala doodo ama yaqaano oo taariikhda wadankan aada ula socdo oo waayo aragnimo badan u leh inay aqalka sare tagaan laakiin dhalinyaradu waxay kasoo koorsayn doonaan aqalka hoosey kasoo koorsayn doonaan waxayna u socdaan markaas marba marka dambeysa aqalka sare aad uuna umahadsan yahay xasan ee adiguna aad baad mahadsan tahay su-aashaada waa lagaaga jawaaban wax su-aal kale waad qabtid oo aad doonayso in guddoomiyaha fursaddan maanta aad kaga faa'idaystid waa mahadsan tahay jamaal guddoomiyaha waxaan weydii lahaayo labaad mudane waxaa la joogaa waktigii isbedelka waxaa la joogaa waktigii nabadda galmudug horseed mau noqon kartaa nabadda soomaaliya ayadoo oo maanta ka faa'iidaysanaysa fursadda ay haysato waa tahay si fiican way u noqon kartaa way u noqon kartaa dadaal badan ayay haysaa galmudug waad ogtihiin gobolada dhexe xaaladahooda iyo iyo waxa ay soo mareen waad ogtihiin tillaabada hadda lahaayana tillaabo hore loo qaaday waaye in galmudug dadka degani ay ay ay ku isku doortaan ayagu ayagoo si nabadgelyo ah wax u dooranaya ama haddii kaleeto maaragtay u doodaya oo wax wada qaybsanaya fursad oo runtii kusoo biirtay waaye reer galmudug ayna ayna ayna tahay inay horseed u noqon doonaan ummadda soomaaliyeed maxaa jira doorashadii horena waad ogeyneen siday u dhacday hadda aqalka sare sidau u dhacana hadda kulley mediaad ka arki doontaan dhammaystirka inta dhimanna waad arki doontaan taasi waxay idin tusin doontaa in maaragtay aad ka faa'iidaystaan gobolada kale inay ka faa'iidaystaan oo ummadda soomaaliyeed ayna unoqdo u noqoto insha allah aad baad umahadsan tahay guddoomiye xasan adiguna waad mahadsan tahay oo kaaga mahad celinaynaa sida aad uga qabqaadatay barnaamijka guddoomiye haddii aan ku weydiiyo waxaa jirta oo dadkuna ay isweydiin karaan dhinacan doorashooyinkani dhacay sida ay yacni cadaaladnimada iyo inay ka madax bannaanaadaan musuq maasuq iyo dhibaatooyin kale oo dhinaca laaluushka ahi sidee baad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya dadka walaaca si qaba aad arrinkan ugaga jahil bixin kartaa runtii waxa weeye dadka waa laga wacyigeliyey in masuq maasuq iyo corruption inuuna dhicin waa laga wacyigeliyey waad arki doontaan meediyahana waa kaga hadalnay in si cadaalada doorashada ay u dhacdo corruptionna aan la samaynin wax lagu kala qaadqaatona aanay jirin laakiin waad og tahay ummadda soomaaliyeed haddee wax lala dhuudhuumanayaahi waa iska dhici kartaa laakiin laakiin sida sharciga ah ama sida wanaagsan ah ee waxay tahay in aa dadka laga wacyigeliyo oo loo sheego mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka intaba in la yidhaahdo corruption iska ilaaliya waa in si cadaalada aad u doorataan dadka aad dooranaysaan dadkaasna waa inay noqdaan dad quality kale waana runtii arrinkaasna waa laga wacyigeliyey in badan oo ka midana waxaan isleeyahay waa laga soo waa soo raynaysaa waa tahay aad baad umahadsan tahay Ee, dhinacii khadadka teleefanada ayaan mar kale fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira Ee, dhegeyste magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee cali gacal casir oo baarlamaankiisu maanta uu ku guuleystay inay soo saaraan xubnihii ugu horreeyey ee aqalka sare ee dowladda la dhisi doono ee soomaaliya ee ka mid noqon doona maasha allah aad baan idiin salaamayaa Maxa- magacayguna waa faadme ibraahim ismaaciil joogta somaliland maxaan ku dhahdaa mas-uulka aad baan u salaamayaa laakiin galmudug iyo horta areadaas baa anagu haddaanu soomaali nahay oonu horta magac wadaagno waxaanu aad uga xunnahay dagaalka sokeeya areadaa kusoo noqnoqda inkasta oonay mawduuca ku jirin dabadeedna waxaan uga gudbayaa mawduuca waan waxa weeyaan baarlamaanka arrintan ad usoo usoo doorateen aqalkii sanadka aad doonaysaan inuu idiin meel maro horta wax idin rasmi ah oo niyad ahoo wanaagsan oo dalkii soomaaliyeed lagu dhisayo horta ma yahay waxa weeyaan haddii nin walba noo halka areada uu joogo isku oodo oo uu yidhahdo anuu baarlamaan baan samaystay oo anuu dariskiisa la shiri karin oo baarlamaanka kale dariskiisa anuu la shiri karin oo gobolba gobolka kale ku xidhnayn baarlamaankiisii oo duleedka magaalada anu qofna u k- marka xaajo tegi karin oo aqalkaa cadde lagugu ilaalinayo mooye wax ka shisheeya anuu jirin horta maxaa taa een meesha keenay mase dhici kartaa inay galmudug ku xiranto maxaan ku idhahdaayay ay dahigaan ku xiranto ay isla tashadaan inay ahlu sunna wal jamaac cadan dee duusamareeb haysata ay isla xidhiidhaan oo ay isla tashadaan ay inay puntland la xidhiidho weliba aad waxaa la yidhi oodi ad ka dhow oodi ad ka dhow waxa weeyaan puntland iyo galmudug waa laba gobol oo derisa waa laba gobol oo isdhalay oo waa dal iyo dhasheed waa wiil iyo gabadh isguursanaya iminkoo dagaalamaysan baa labadiis caashaqdaabay saroosaysaa labadiis filisa harooskii midbadda kasoo joogsanaya walaalo waqalkiina sanadkeed samaynaysaan iyo mid kastoo aad samaynaysaan waxaan anigu idin odhan lahaa waa soomaalinimo oga gudba waa tahay inaad soomaalinimo oga gudubtaan ma dhici kartaa walaalkayo inaad soomaalinimo oga gudubtaan ma dhici kartaayo muraayadan hortiina taagan nin waliba halkiisa isku koohaya aad ka gudubtaan Waa tahay, aniga waad mahadsan- maxaa ima samaynaysa baarlamaankii galmudug hadduu intuu wax doorto puntland wada xidhiiri waayaan duusamareed la xidhiiri waayo Waa tahay, soomar la waa- xidhiiri waayo waa- hiiraan la xidhiiri waayo muqdisho iyo areadaasoo dhan isku wada xidhmi weydo wallaahi waxba kama shan iyo toban noqonayaane walaalkayo waxaan idin odhan lahaa haddaadna maqlaysaan ood ilaahay taqaan ood nabigiina taqaan oona ummadda aad u turaysaan war soomaaliya isku xidhma oo isku dhisma haddii kala dalkoosaa u kala quban baa laydinku iman Waa- waa- su-aasheeduna tii hore ee ahde intaa canaantaana raalli ka ah waa soomaalinimade waad mahadsan tahay faadumo aada iyo aad baad umahadsan tahay jamaal Eh, runtii eh, gabadhaas faaduma aad iyo aadaan ugu mahad celinaya waa qof qiira ay ka muuqato oo gabar soomaaliyeed waaye oo soomaalinimo ay ka muuqato aad iyo aadaan ugu mahad celinaa marka ugu horeysa eh, dagaalada ka jira eh, galmudug oo runtii eh, dhibaatooyin badan ayay ay u leeyihiin shacabka soomaaliyeed mar kastana dowlad goboleedka galmudug iyo wa- wa- way ka hadleen oo dhibaatooyinka lagu hayo dadka iyo dagaalada sokeeye mar walba waa laga digaa mar kastana galmudug madaxdeeda waxay ku baaqdaa nabad in maaragtay shacabka lagu soo dabaalo Eh, mar kastana dowlad goboleedka galmudug waxay diyaar u tahay inay sunna wa jamaacana la heshiido eh, gacan saarna la samaysato xiriirna ay la samaysato ayay diyaar u tahay reer puntlandna sidaas oo kaleete ayagana mar kasta waa lala hadlaa waa u sheegnaa waa shacab walaalo ah dadka degan gaalka dadka waa in dhexdooda colaal laga dhaliyana dowlad goboleedka galmudug diyaar uma aha madaxda dowlad goboleedka galmudug diyaar uma aha mar kastana waa halaha sokeeye la joojiyo inaan kala dhex galno in maaragtay wadahadal mar kasta la wada hadlo arrinkaasi arrin dhib badan weeye midda saddexaad oo ay ku dartay eh, dowlad goboleedka galmudug waxay diyaar u tahay deegaanada deriska la ah iyo dowladaha kaleete dowlad goboleedyada iyo deegaanada kaleba diyaaran unaa soomaalinimada waa raadiyana qof kastoo soomaaliya oo muwaadinana wuu jecel yahay midnimada soomaaliyeed iyo isutaga soomaaliyeed annaguna aadaan rabnaa inaan maaragtay isugu taxallujino sidii maaragtay eh, ummadda soomaaliyeed ay mid u ahaan lahayd waana arrin aad iyo aad muhiim u ah runtii arrinkaasna waa taageersanahay aadan marka waxaan leedahay gabar soomaaliyeed oo runtii khayra ay ka muuqato waa ilaa somalilan iyo puntland iyo meel aanan tegaynin ama mar kasta aanan lahayn qolo walba soo dhawaada annaga wadankan waana wadankeena waaye dowlad goboleed kastoo meel kasta ka jirtana haddee waa wadan soomaaliyeed ee dad soomaaliyeed waaye marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaa gabadhaas aad baad umahadsan tahay ee, gudoomiye ee, wakhtiga ayaad na siisay iyo sidaad barnaamijka nogala qayb qaadatay ee quruxda badneedna waa kaga mahad celinaynaa aadaan umahadsantiin adinkaa mudan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir isagoo cadaadad jooga ayuu khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaatay waxaan u mahad celinayaa isaga iyo dhegaystayaashii kale ee khadadka telefoonnada barnaamijka uga qayb qaatay barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayey anigoo ah jamaal axmed cismaan intaasaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystahana tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantayadu isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisa le nabadgelyo
barnaamijkaasna halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a markaana kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan gabyaa ka mida kuwii cudhinta maansada iska daayey gadaalkiina sababihii ugu wacnaa gabay ku taxay dhegaystayaal allaha u naxariistay cabdi maxamed awmagan oo cabdigalayax lagu naanaysi jiray wuxuu isaga oo mudan ku jiraa ragga taariikhda maansada soomaalida ku xusnaan doona qarnigii labaatanaadna baalka dheer ku gashaday gabyaa walibase ulajeedooyinka maansada middood ama qaarkood ayaa lagu bartaaye isaga waxaan lagula tartami jirin meesha ugu sarraysana uu ka gaaray labada ujeeddo ee kale ah ammaanta geela iyo guubaabada marka laba tol oo midikiisa yahay ay colaadi ka dhex oganto lixdan gu- iyo dheeraad ayaa gobollada dhexe iyo ka shishaba gabayadiisa la isaga warinayay kolbana geedka uu garabtaa fadhiyo lasoo tamadinayay ha yeeshee dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayuu ku biiray maansayahanadii kol dambe ku tashaday in cudhinta maansada ay faraha ka qaadaan kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii beri aan baranballa ku arkay ayaa waxaan weydiistay inuu ii mariyo gabayadii uu tirin jiray qaarkood markaas buu si aan leexleexad lahayn welibana deg dega wuxuu iigu sheegay in isaga iyo gabaygii ay waa hore isugu dambaysay waxaan u qaatay inuu kaftamayo markaas baan doocdoocin ugu dhaqaaqay aniga oo ku leh maxaad cabdiyow sidaa u yeeshay caynkaas maxaad ugu galaysaa dadka hal abuurkaaga jecel oo aniguba aan ku jiro ugu dambaystii waxaan iba salaaxaba kolkay ila noqotay inuu soo dabcay ayaan ku idhi kollay markaad go'aansatay inaad gabayga iska dayso tixaad isaga daynayso tirisaye bal caawa taa oo keliya ii mari habeenkaas ayuu ii mariyey siday gabay iltaag iyo faarax xuseen ay yeeleen gabay uu isaguna tuducyadiisa ku faahfaahinayo wuxuu tirinta maansada uga gaabsaday kaasoo uu ku bilaabay arar gaabanoo uu inoogu sheegayo isaga oo aan garan waayin sidiisii hore iyo ka badanna u tirin kara inuu gabaygii iska daayey sababo lix iyo tobana aawadoodna uu kaga maarmay arartaasuna waxay ahayd awal maanso waataan gurshay aan gooyey waayadan ee in dhoweyd ka gabangaabsaday oo wayga garateene anigoo aan gabin baannacee kama gelgaaleene lix iyo toban haloo wada gartaya waa uga gaabsaday sidaan is leeyahay muddo dheer caynaanka maansada gabyaaga ku keliyaystaa ama hadda firo ama ha qirtee ma jecla in degaankiisa uu ku arko maansayahano cusub oo soo garab joogsada wuxuu masayraa dareenna ku soo kordhaa maalinta ay soo hareer fadhiistaan dhallinyaro kula tartamaysa dhagihii dadweynaha ee uu isa siiyey weligood inay isaga u rukuman yihiinna ay la ahayd waxayba u badan tahay toos ama gurac in dhallinyaradaas soo baxaysa uu u yaso maxaa yeelay wuxuu ka cabsi qabaa intiisa laga sii jeesto isaga oo weli noolna iyaga maansadooda iyo midhahooda loo wada dheg taago taasna waxaa kuu rumayn kara lix iyo tobanka tuduco ee cabdigalayax ku sheegay in dartood uu maansada uga gaabsaday afar ka mid ah wuxuu kaga cabanayaa isla markaasna ku daraabayaa dhallinyaradii uu u soo joogay iyaga oo indha adeygooda madar uu fadhiyo gabayo isla soo taagaya gaf aan la qaadan karin wuxuu ku tilmaamayaa bulshadu inay sinto ruug caddaas sidiisa maanse aabbaheeda iyo gabanno la daaraa dhacaya oo markaa barbarad ah gabanno iyaga oo kale aan waagii hore ku dhiiran jirin golayaasha ragga waaweyne fadhiyo in gabayo ay mariyeen ay isla soo taagaan tuducii uu macnahaas u xambaareeyey gabaygana uu ku bilaabay ayaa wuxuu ahaa gabaygu waa yaraa muxumadow gaafihii hore ee garhka iyo sidaydaas nimaan guudka ka caddaanin amaan shaarubada oo gubtay iyo gucumo aar yeelan golayaasha lama keeni jirin gaafka loo tago e maantana gurbood iyo gabdho iyo gabay yaroo wiila iyo oday guxuushaaya yaa guushi loo simaye gaf inay amuurtaasi tahay uga gaabsadeen tuduc kale wuxuu ku daraabayaa gurboodka yaryar ee iyaga oo naaskii hooyadood aan weli ka go-in haddana madashii la isugu yimaadaba waan gebyey ku haya kuwaas inuu meel la soo joogsado oo uu iskala weyn yahay darteed ayaa ka mid ah waxyaalaha uu gabaygii isaga daayey wuxuu yidhi nin gurbooda lama qaybsan kara guun haddaad tahaye mid aan hooyadiis gurinin oo guriga meeraaya oo aan weli goshaydiyo ka bixin gurada awrkooda hadduu goob walbaba taagan yahay gabayna tookhaayo kolna inaanan garab joogsan karin uga gaabsaday cabdigalayax isaga oo weligiisba ay la ahayd cid maanse ugu babac dhigi kartaa inaanay uunayn ayaa waagii dambe indhihiisa uu ku arkay rag iska hor wada oo inta isla soo simay gabaygiiba ku qabsanaya sidaasoo ay tahayna waxaad mooddaa inuu aqoonsan yahay adduunyada cid libin joogta ah ku dhaadan kartaa inaysan jirine maalinba ay qof ama koox gaara isu caddayso markaas buu tuducaana ku yidhi adduunyadaba gaasiran ninkii gaan ahaan jiray ee ninkaan gacanta lala laaci jirin waa gabbanayaa ee ha yeeshee gadaal niman dhashay iyo gaarufyaa kacay ee anba gabay rag baa igu qabsaday iina goodiyay ee in adduunku gaafaysi yahay uga gaabsadeen tuduc afraadna intuu ku xusa meelo badan oo dhulka soomaalida ka mid ah ayuu ku andacoonayaa in isagu uu ka ahaa gabyaaga keliya ee muddada dheer la dhagaysan jiray maantana hadday wiilal yaryari inay gabyaan u tafaxaydan yihiin aniguna iyaga ayaan uga haray maanse dambana iga maqli maysaan ayuu ku doodayaa wuxuu yidhi gaddaan anigu soo maray haddaan gun uga sheekeeyo inkastoo barkood go-ay nafraha geeriba u imanne raggii geedka ila joogi jiray gabalkibaa noole garkaa bari garoowiya nugaal garacad meesheeda goodiga hargeysa iyo intii guban ka hoosaysa gar loo gubee galbeed iyo jigjiga goobo dhinaceeda garbahaalaley iyo dhulkaa gada ka baaleeya intaasoon guryiyo meelo iyo gabal la soo sheegay anigaa geyiga eebbahay gabay u teednaaye maantana rag badan buu gurmaday gooha maansada eh inay wiilal wada guuxayaan uga gaabsadeen dhegaystayaal erayada ha ku kala duwanaadeena afartii tuduc ee aada maqasheeni ulajeedada waa isaga mid waxayna muujinayaan inay run tahayoo gabyaaga magaca weyn yeeshay uu ka masayro kuwa markaa doobadilaacsanaya ee ay isku degaanka yihiin waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tuducyo kale oo ka mid ah lix iyo tobankii uu cabdigalayax sheegay in gabaygii uu awgood isaga daayay
axmed faarax cali daajo ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington barnaamijkaasina wuxuu soo gabagabeeyey idaacadeedii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre ciidla nuur mar kale intaynu kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo codkaasi fanaanada nimca dareen
ninka booli cunayee been kitaab mabacaada midig baa laha ku jaray